bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee ayna dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo isniin ah oo ay talaada soo gelayso taariikhduna ay ku aastaysan tahay afarta bisha disembar sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan shir looga hadlaya amniga dalka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoo shirkan uu yahay mid diiradda lagu saarayo labada cisho ee magaalada uu ka soconaya arrimaha la xiriira amniga iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee hore dowladda ay u iclaamisay shirka furitaankiisii oo maanta ay ka qayb galeen xubno ka tirsan beesha caalamka wadamada dan ee arrimaha soomaaliya madaxda dowladda iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa khudbadaha laga jeediyey intiisa badan waxay ahayd mid lagu cabirayey xanaanka amniga dalka meesha uu marayo iyo qaabka loo baahan yahay in lagu xaqiijiyo amniga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo furitaankii shirka ka hadlay waxa uu sheegay sida muhiim ay ugu tahay dowladda dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ay iclaamisay iyo sidoo kale sida ay ugu guulaysatay xaqiijinta amniga waxa uu sheegay in dowladda ay sii wadi doonto arrimaha la xiriira dagaalka iyo xaqiijinta amniga si loo helo kalsoonida iyo sidoo kale kala dambayntii oo soo laabata
including in the security sector despite the challenges and setbacks we Somalis are vibrant and resilient people full of hope and high expectations michael kittin iyo sidoo kale wakiilka midowda afrika ee amisom u qaabilsan ayaa madasha ka hadlay shirka ayagoo dhinacooda sheegay la shaqaynta dowladda iyo sida loogu baahan yahay in hal dhinac loogu soo jeesto ammaanka dalka soomaaliya sidii lagu xaqiijin lahaa iyo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab hadallada mas-uuliyiinta ay jeedinayeen ayaa intooda badani ku qatomay dhinaca ammaanka iyo ka hadalka arrinta la xiriirta shabaab iyo saameynta ay ku leedahay amniga soomaaliya madaxda maamul goboleedyada oo madasha ka hadlay waxa ay sheegeen suurtagalnimada in laga kaalmeeyo dagaalka ah ay sheegeen inay kula jiraan al-shabaab madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadashay arrimo la xiriira dagaalka ka dhanka al-shabaab in amisom gacan ay ka siiso asigoo dhinaca kalena tilmaamay in ay culayska haatan u haysa maamulkiisa u yahay keliya xaaladda ka taagan gobolka shabeellaha hoose oo markii hore u sheegay in shabaab ay kaga faa'iidaysan jireen qabaa'il aada is haya balse haatan markii ay heshiiyeen kadib ayagu dhibaato ay ku noqdeen bulshadii ku dhaqneed gobolkaasi sida hadalka uu dhigay waxauna ka dalbaday in amisom iyo dowladdaba gacan ay ka siiyaan iyo saaxiibada dan ee arrimaha soomaaliya sidii gobolkaasi looga saari lahay kooxda al-shabaab sidoo kale axmed maxamed islaam axmed madoobe oo asna ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyadii madasha ka hadashay ayaa tilmaamay inaysan waxba taraynin in shir la isugu imaado wax walibana ay ku ekaadaan oo keliya afka balse loo baahan yahay waxyaabaha shirka laga sheego in ficil ahaan logu dhawa loogu dhaqaaqo si looga miro dhaliyo wadahadalka iyo waxyaabihii laga wada hadlay waxa uu sheegay in shabaab loo baahan yahay in lagala dagaalamo dhinaca fikirka si looga adkaado amisom bixitaankeedu hadda la sheegay ani waxaan isleeyahay kulli hadda waktigii amisom bixi laheed lama joogo sababtoo ah ciidamadeena ma dhismin dhulkiina nabad ma noqonin dadka soomaaliyeed haddii hadda sida tan hadda ay yihiin looga tago dhibaatay noqonaysa waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso amisom ayadoo ciidamadana dhistay dhulkana nabad yahay jidadkuna ay furan yihiin inay markaas ay ciidamo kala wareegi karo inta la helo taas ayaa ayagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatadii ka gaartay iyo dhimashadii taas ayagana abaalmarin waxaan laakiin rabaa inaan dabadhigo inaan shirar badan qabanno marar badan baan ka hadallo arrinta soomaaliya iyo amniga waxay u baahan tahay shirarku inay yaraadaan fulitaanka iyo waxaa la ballan qaadana in la fuliyo ay implementationka u bato taasa aada muhiim ah marka waxaan taas ku doorin lahaa madaxda saaxiibadeena iyo kulligoodba in arrintaas la soo dhaweeyo oo fulitaanka la sameeyo amniga soomaaliya see wax looga qaban karaa laba xaaladood ba wax lagaga qaban karaa mar waa in lala dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka waddanka ku haya ay ka ka shaqeynayaan mujtamaca dhacdiisa iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karay qodobka labaadna wuxuu noqon karaa in la sameeyo howlgal midaysan oo amisom ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado taasoo fududeyn karaysa in la wiiqo ka bacdina soomaalidu ay ku fillaan karto inay hawshaas wax ka qabato oo ay sii dabagasho saa daraaddeed labadaa fikir ee fikirka iyo howlgal midaysan haddaan la helin maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaanan joogayna sidoo kale madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo sidoo kale madaxweyne axmed ducaale geela xaaf iyo waare ayaa madasha ka hadlay ayagoo dhinaca kale diiradda saaray muhiimadda dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo in hal dhinac laga wada qaado dagaalkaasi iyada oo laysku duuban yahay shirkan ayaa lagu wadaa in maalinta beriha lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho oo maanta uu ka furmay waxaana ka qaybgelaya xubno badan oo ka tirsan beesha caalamka kuwaasi oo ah kuwa daneeya arrimaha soomaaliya saraakiil cadaan ayaa ka mid ah dadka shirka goobjoogga ka ahaa maanta iyadoo lagu wada kumlikeega shirkan inuu soo baxo maalinta beri ah gelinka dambe halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu shaac ka qaaday in gacanta lagu soo dhigay rag uu sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab iyadoona ciidamada ammaanka ee gobolkaasi ay sameeyeen howlgal amniga lagu xaqiijinayay waxa uu sheegay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makaraan in ciidamada ammaanka ay howlgalkoodii ku soo qabteen rag ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasi oo uu sheegay in la aqoonsa in la aqoonsaday sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in shir looga qab shir lagu qabtay gobolka shabeellaha dhexe looga wada hadlay sidii ciidamada ay u wada shaqayn lahaayeen howlgalka lagu xaqiijinaya ama dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab sida uu sheegay waa guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe amniga ayuu sheegay inuu muhiim u yahay bulshada ku dhaqan deegaanada gobolkaasi oo uu ka kooban yahay iyadoona muddooyinkii dambe weeraro mararka qaar ay la kulmayeen dadka waa mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka hirshabeelle ee isticmaala waddooyinkaasi ciidamada dowladda ee jooga gobolka shabeellaha dhexe ayaa maalmihii dambe waxa ay wadeen howlgallo ay ku xaqiijinayaan amniga kadib markii kooxda qaraar waa madaxda qaranka ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhana kooxda al-shabaab oo dowladda soomaaliya hormuud ay u tahay kaasi oo ka bilaabo doona guud ahaan dalka soomaaliya ugu dambeynna ahlusunna wal-jamaaca iyo maamulka galmudug ayaa heshiisyo horudhaca kala saxiixday iyadoo wadahadallada qeybaha dhibana la doonaya in lagu soo gabagabeeyo gobol waa gudaha dalka soomaaliya wadahadalladan oo ku dhawaad toban maalmood ka soconayay magaalada jabuuti ee caasimada dalkaasi jabuuti ayaa waxaa labada dhinac ay ku gaareen heshiis horudhaca iyadoo madaxweynaha maamulka galmudug xilli uu kusoo laabtay magaalada muqdisho maantana uu shaaca ka qaaday in dhowaan uu gaari doono magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug horihii loogu asteeyay inuu ku shaqeeyo iyadoo haatanna maamulku si kumeel gaara ugu shaqeeya magaalada cadaado kadib khilaafkii galmudug iyo ahlu sunna wal-jamaaca warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idin akhrinaya intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasi nabadgelyo